wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka hirshabeelle jaamac xuseen xaanshe ayaa kulamo heer caalami ah la qaatay qaar ka mid ah hay-adaha daneeya dhismaha iyo dib u dhiska wadooyinka dalka gaar ahaan wuxuu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha wadooyinka deegaanada hirshabeelle isagoo sheegay in dhowaan qeybo kamid a hirshabeelle laga bilaabi doono dhowr mashruuc oo lagu dhisayo wadooyinka burbursan
annaga hirshabeelle ahaan waxaanu degennahay eriyada ugu jidadka da-da weyn leh qaarkood waxaa la dhisay konton iyo afartii muqadisho jowhar ilaa muqadisho muqadisho jowhar ha ilaa mahadaay buurana marka laga bilaabo ilaa haddana maxay ahayday buula burde waxaa la dhisay nineteen seventy six buurane ilaa buulaburde buulaburde markaad ka bilowdo ilaa aada ku geyso maxay ahayday kalabeer isagana waa saas ugu daawen yahay macnaheedu soddon sano oo dayactir la-aana iyo da-da ay yihiin halkii loo socon jiray matalan muqadisho jowhar loo socon jiray afartan iyo shan daqiiqo waxaa loo socdaa saddex saacadood amandarana dheer tahay marka waa waa dhibaatooyinka meelaha eriyada ay ugu dhibaato badan yihiin ee jidadkii isku xirayay gobolada waqooyiga iyo koonfurta iyo buundooyinkii runtii jidadku ugu xun yihiin waa eriyada hirshabeelle siday doontaba ahaatee tani waa mid maaha taariikh dheer iyo ku geli karno iyo iyo baahiyaha jira waa xaflad saxiix oo lagu saxeexayay heshiis marka wuxuumaa kusoo gabagabeynayaa waxaan u hambalyeynayaa shirkadda a i c iyo shirkadda joint ventureka lab waxaan kaloo hambalyeynayaa shaqaalaha wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedyada iyo federaalka oo dhib kastaba a ku qaadatee u dhabar adeegay maxay ahayde inay hawshan si guulla qorshahan ay wado wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dhabaha u xaaraya in dib u dhis ballaaran lagu sameeyo wadooyinka burbursan ee deegaanada hirshabeelle waxaana xusid mudan in dhowaan la bilaabay dhismaha wadada xiriirisa jowhar ee muqdisho